asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
boqol sagaashan iyo toddoba dal ayaa ka jirta caalamkaoo dhan goormaad kala baratay laba sano ka hor markaannu xidhiidhka la wada lahayn baan kala bartay oo hadda wax xiriira miyaanu nagala dhaxayn eritereya iyo gadar oo keliyaynu hadda xidhiidh la leennahay
maql wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeennimo khamiisa taariikhdan waxay ku beegan tahay kow iyo tobanka bishii sideed ee agosto laba kun laba iyo labaatan qodobada caawa barnaamijka wareegan kusoo qaadan doonaan waxaa qeyb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyey mudaharaadyada rabshadaha wata ee maanta ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee somalilan dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay xisbiyada madaxda mucaaradka ayaa si weyn u cambaareeyey tallaabada ciidamada booliiska ay kaga hortageen dibadbaxayaashii magaalada markaa ka dibadbaxayay faysal calwaraabe iyo sidoo kalete cabdiraxmaan ciro shiro jiraada ay qabteen oo ay si kol u hadlayaan ayaan idiinsoo gubi doonaa khasaaraha dhimashadii dhaawaca ka dhashay mudaharaadyadaas si abooyin kala duwan ayaa looga filncelinayaa beesha caalamka iyo sidoo kalete dalalka kale ee reer galbeedka ayaana si weyn uga hadlaya in markaasi lagu dagaalamo magaalada hargeysa iyo guud ahaanba maamulka somalilan waan idiinsoo gubi doonaa saaxiibaal waxa ay ka macno tahay in markaas halka lagu dagaalamo ayadoona lagu eedeynayo madaxweynaha maamulka somalilan muuse bihi cabdi in doorashada waqtiga loogu talagalo uusan ku qabanin qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona caawa barnaamijkan ku dhegeysan doontaan xukuumadda soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in xukuumadda dan qaran ay si deg dega ay ugu horgeli doonto gurmad qaran oo laga hirgelin doono ama la gelin doono sidii wax loo qaban lahaa abaaraha baan ee saameeyey bulshada soomaaliyeed afayeenka xukuumadda soomaaliya ayaa faahfaahinaya qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona guddigii loo saaray dhacdadii ka dhacday xarunta golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ay soo gabagabay baaritaankooda warbixin iyo natiijo ayaana soo saareen waxaa kaloo idin soo gudbi doona barnaamijkeena qayb ka noqon doona wasaare ku-xigeenka dalka mahad waa markaasi saale axmed jaamac ayaa xilalka u kala wareejiyay qaar ka tirsan wasiirada markaasi xukuumadda ka tirsan waxaan kaloo idiinaynaa maamulka koonfur galbeed ayaa sharaxaad ka bixiyay heshiiska jigjiga ee ku dhex maray madaxweynaha koonfur galbeed iyo kan jigjiga waxaa kaloo idiin soo gudbi doona madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dalka dib ugu soo laabtay kadib safar shaqo uu ku tegay dalka uganda qodobadaasi wixii soo korna caawayd maqli doontaan waa mar kaliya barnaamijka wareega
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaaladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduullaynay ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
somalilan ayaanu ku bilaabeynaa halkaas oo saakay ilaa iyo caawa magaalooyin ka mid ah ay ka socdaan dibadbaxyo waaweyn oo rabshado wata oo looga soo horjido xukunka muuse bixi cabdi oo ay ku eedeynayaan xubnaha mucaaradka xisbiyada in uu doonayo muddo kororsi uusan doonayn in doorashada wixii loo gaaro 13 novembar ee halkaa ka dhacdo waxaana markaa dibadbaxadan in muddahaba ay socdeen oo xisbiyada mucaaradka ay ku baaqayeen inay dhigayaan si markaasi ay u muujaan in ay ku xun yihiin waxa socda sida hadalku dhigeen dibadbaxyada ayaana maanta ka dhacay magaalooyinka hargeysa burco iyo guud ahaanba magaalooyinka somalilan ka tirsan oo markaasi gobolada ka- ka mid ah iyadoo ciidamada booliiska la arkayay dibadbaxayaasha oo ay u adeegsanayaan xabado noonool ama rasaas noonool halkaasina waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida mas-uuliyiinta maamulka iyo xaqiijinaya taliska booliiska haddaba warbixintan guud marka hore ayaan ku eegaynaa wixii halkaa ka dhacay rabshadaha waryahayaga axmed maxamuud dool ayaana ka soo waramay
magaalada hargeysa iyo guud ahaan lixda gobol ee waaweyn ee somalilan waxaa maanta ka qabsoomay bannaanbaxyo waaweyn oo ay dhigayeen isbahaysiga mucaaridka kuwaasi oo ay sheegeen inay uga gol leeyihiin bannaanbaxyadaasi sidii dalka dib loogu soo celin lahaa waddada dimuqraadiyadda waa sida ay hadalka u dhigeene ayna u qabsoomi lahaayeen doorashooyinkii madaxtooyadu si kastaba ha ahaatee saaka gelinkii hore way adkayd in la helo wax xoga maadaama oo internetku hawada ka maqnaa muddo saacad ah balse waxay wararku sheegayaan inay jiraan dhimasho iyo sidoo kale dhaawac tobaneeye ahba mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaridka ee u cud injineer faysal cali waraabe iyo sidoo kale xirsi cali xaaji xasan musharaxa madaxweyne ee xisbiga waddani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa u qudbadeeyey dadkii isugu soo baxay bannaanbaxyadaasi ee magaalada hargeysa
dimuqraadiyadda taageeraysa somalilan ha noolaato somalilan doorasho qor ah oo xalaal ah ayay ku nabadgelaysaa ayay ku badbaadaysaa saddex iyo tobanka noofembar hadday doorashadii madaxtooyadu dhici weydo waynu u sibannahay kursiga kursiga waynu u sibannahay waxaan leenahay sharciga ha loo soo noqdo waxaa ka warqabteen somalilan waxay dhaqankeedu ahaa kaga duwanayd soomaalida inta kale arrimaheeda iyada markay adkaadaan xaliilin jirtay madaxweynuhu waa ka warqabtaan dhammaan ergooyinkii wuu diiday ilaahay subxaana wa tacaala eh nabadgelyaha inagu dhammeeyo mudaharaadkeena mudaharaadkeena waxaanu leenahay xaq waxaan muujinna dareenkeena waxaan muujinna mudaraaduhu dhacaa markay markaa dowladda markaa joogtaa ay xilkeeda ka soo bixi weydo mid distoor ceeshab iyo mid dhaqaale iyo mid nabadgeliyo midkiiba dowladda way ku fashilantay sidaa awgeed waxaan doonna waayo mudaharaadka waa la fasaxay waa laynoo ogolaaday waa isla dhammaysannay waa shalay haddii ay makayna yidhaaheen waddooyinka inaga xidheen wasiirka wasiirka aad daakhiligu halkuu lahaa halkaasaan u qoondayna waakuu lahaa waxaynu marinaa sayladaynu marinaa halkaasaan ka dhaadhacaynaa xaruntaasaan tegaynaa durugsayn u bixiya durugsayn baan tegaynaa waynoo durugsaa
rabitaanka shacbiga laysma warkaagi karo xabadi ma toosin karto taana ma toosin karo waxaanu leenahay dadka reer somalilan waxay ka gaadeen maamulka qaranka adduun daraystay maamulka waxla daraystay oo waktigeedii waktigiisii dhammaaday oo waktigii la bedeli lahaa taarayaasha soo istaaday oo la taarayaa lagu ilaaliya somalilan waa madaxweynihii ugu horreeyey ee madaxtooyada taariyaal ku ilaaliya waxaanu leenahay muuse oo kaara ku ilaalin maayo rabitaanka dadkaa lagu jooga dad dadka rabitaankoodaa lagu joogaa waktimayku doorteen wuu dhammaaday waa lagu dhammaaday waktigayku doorteen way kaa dhammaateenna dhaafkaanu leenahay waa anugu kaa dhammaateenna dhaafkaanu leenahay dadka reer jimale waxaa leedahay barakan dikaale nabadgelyadu ninkaydu ku taagan tahay dhammaantiin nabadgelyada ilaaliya dhammaantiin ammaanka ilaaliya dhammaantiin isku duubnaada dhammaantiin dowladnimada ilaaliya kuwa sheeganaya inay ammaanka ilaalinayaan ee dadka ammaankooda ilaalinaya xabadda la dhacaya ee kaarayaasha u soo istaadhay ee xorriyaddoodii sharciga ahayd ee dastuurga ahayd u diiday kuwaasaa ammaan darro wada kuwaasaa sharci darro wada kuwaasaa dalka duminaya waxaan maqlayaa wasiirka baakina oo leh ciidama dalka duminaya isagaa dalka duminaya waa ninka waa ninka taarayaasha hore ii soo istaana waa ninkaa leh rasaasta la dhaca waa ninkaa leh waxweeye u diida xuquuqdoodii waa ninkaa ka hor taagan xafiiskoodii oo xafiisyadoodii ka hor taagan waxaanu leenahay waa rabitaanka babliga iyo bulshada lama afduubi karo haddaykuna aad iskaga tag haddaykuna aad khasbi kari maysid doorasha
codadkaas waa dhinacyada mucaaradka xisbiyada madaxdooda faysal calwaraabe iyo sidoo kaleente cabdiraxmaan ciro dhinaca kale taliska booliiska magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha dhimashadii dhaawaca ee ka dhashay mudaharaadadii rabshadaha watay ee maanta ka dhacay magaalooyinka caasimadaha ee maamulka somalilan gaar u hadlay booliiska ayaana sheegay in dhimasho ay jiraan oo dad shacab ah iyo sidoo kaleente dhaawacyo soo gaaray qaar ka tirsan askar iyo dad kale oo shacaba iskugu jira
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد waxaan halkan maanta shirka jaraa'id ku qabanaynaa inaan ka waranno nidaam darradii ka dhacday bannaanbixii loo ogolaaday ama dowladdu u ogolaatay inay sameeyaan labada xisbi ee mucaaradka ah xisbiga wadani iyo xisbiga ucid sida ummadduba og tahay dowladdu waxay u oggolaatay oo ku caddayd digreetadii wasiirka arrimuhu guduhu soo saaray in labadaa xisbi mucaarad bannaanbax ku sameeyaan maanta oo khamiisa bisha koob iyo bisha koob iyo tobankeeda xafiisyadooda lixda magaalo madax ee lixda gobol oo waaweyn dalkan jamhuuriyadda somalilan ciidanka buliisku iyadoo waajibaadkiisa shaqo yihiin ilaalinta nabadgelyada iyo socodsiinta shuruucda wuxuu u diyaargaroobay inuu ilaaliyo bannaanbaxa sam salmiga ah ee loo oggolaaday labadaa xisbi inay saako khamiista sameeyaan sida ummaddu og tahay xalay taba waxay ku dhawaaqeen inaanay taa oggolo inay meelo kaleoo meelihii loo cayimay aan ahayn inay ku qabsanayaan idaacadahay ka sheegeen saakana tii bay rumeeyeen oo meelo kala duwan magaalooyinka hargeysa burco cerigaabo mid walba intaasoo meelood oo kala duwan oo aan ahayn halkii meele loo oggolaaday bay ka bilaabeen bannaanbaxa iyo dagaal buliiskii hareeraha ka raacayay ee nabadgelyadooda ilaalinayay dagaal bay ku qaadeen dadkii mudahoraadka samaynayay iyagoo sita qaarkood hub qoryo oo xabad isticmaalaya qaar sitaan waraf waraf qaar sitaan seefo seefo budhadh wixii hor joogsadee ciidanka yidhaahdo halkaa ka baydha oo halkii laydinku tala galay bannaanbaxa salmigaa ka qabsada dagaal bay kala hor imanayeen sharci darradaa ballaadhan ee ku xadgudubka ku ah nidaamkii loogu talagalay ama nidaamkii loo fasaxay waxay keentay dhibaatadaasu seefo budhadh wixii hor joogsaday ciidanka yidhaahdo halkaa ka baydha oo halkii laydinku tala galay banaanbaxa selmigaa ka qabsada dagaal bay kala hor imanayeen sharci darradaa ballaadhan ee ku xadgudubka ku ah nidaamkii loogu talagalay ama nidaamkii loo fasaxay waxay keentay dhibaatadaasu
ayahay sarkaal u hadlay maamulka somalilan ciidamada booliiska ah ayuu kaasaha oo wararka ugu dambeeyay ka warbixinaya weli barnaamijka wareega degeysanaysaan qaybihiisa hore ayaan ku gujaara dhinaca kale cabdiraxmaan cero oo markaasi ka mid ah hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka xisbiga wadani oo shir jiraayad qabtay ayaa dhankiisa si kulol uga hadlay wuxuuna faahfaahin ka bixiyey wixii maanta dhacay oo ay kula kaceen ciidamada booliiska maamulka somalilan
mudaharaadku wuu soconayaa habeen buu socon doonaa maalin buu socon doonaa maanta bilow unbuu ahaa bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa shacbiga somalilan meel kastay joogaan guda iyo dibad waxaa maanta dhacay mudaharaadkii silbiga ahaa ee aynu u ballansanayn maalinta khamiista ee ay socodsadeen axsaabta mucaaridka ah u cidiya waddani nabadeed xisbiyada mucaaridka ahi waxay siteen boodhadh iyo siidhi oo keliya nabad baannu dareenkayaga ku muujinayn doonista shacabka ayaan cabbiraynay annagaana hoggaaminaynay xukuumaddu waxay u adeegsatay xoog iyo itaal wixii ay haysay waxay geysatay tacaddi iyo xadgudub badan waxay adeegsatay xabad nool waxay adeegsatay sun waxay adeegsatay jirdil waxay adeegsatay xadhig waxay adeegsatay baqagelin waxay adeegsatay cagajuglayn iyo ishortaag xuquuqeed xisbiyaal mucaaridka ahi waxay soo bandhigi doonaan dhammaan tacadiyada xukuumaddu geysatay waanaanu wadnaa ururintooda insha allaahuna wakhti dhow ayaannu iyagoo dokumenti ah soo bandhigi doonaa xukuumaddu waxay dishay dad shicib ah oo aan waxba galabsan tafaasiisha dhimashada iyo dhaawaca ee ilaa haddana soo gaadhay dhammaan gobollada jamhuuriyadda somalilan waa sidan gobolka maroodijeex dhimasho saddex qof dhaawac wuxuu kor u dhaafay konton xubnood intana soo gaadhay gobolka togdheer dhimasho laba dhaawac wuxuu kor u dhaafay afartan xubnood gobolka sanaag dhimasho hal qof dhaawac ilaa sagaal qof qofkaa sanaag lagu dilay wuxuu ahaa qof wiilsheer ku fadhiya oo curyaanah oo wuxuu galabsaday aan la garanaynin ayay xukuumaddu dishay marxuumiinta dhintay ilaahay ha u naxariisto ehelkooda iyo jamhuuriyadda somalilan baa ilaahay samir iyo imaan haynaga wada siiya dhaawacana waxaan ilahay uga baryaynaa in ilaahay siiyo caafimaad sariica mas-uuliyadda khasaaraha oo dhan waxa iska leh oo aanay cidina la wadaagaynin lagala xisaabtami doonaa xukuumadda wakhtigeedu dhammaanayo raggii xalay saqda dhexe shacabka u hanjabayey baa mas-uuliyaddaa iska leh iyagaana shacabka laayay amarkoodaana lagu laayay mudaharaadku wuu soconayaa habeen buu socon doonaa maalin buu socon doonaa maanta bilow unbuu ahaa mudaharaadku ilaa xukuumadda lagu soo celiyey xaydaabka sharciga wuu socon doonaa ilaa saddex iyo tobanka noofembar wuu socon doonaa haddaan doorasho la qaban isbahaysiga mucaaridku waxa uu hadda u bilaabmaya shirar masiiri ah oo dalka in lagaga badbaadinayo keligii talisnimada iyo xukun qarqooshka dhowaanna waxaannu idinla wadaagi doonaa go'aammada dalkan lagu badbaadin lahaa xukuumadda maanta waxay amartay in shirkadaha bixiya adeega isgaadhsiintu ay jaraan internetka waa dhaqanka dictaytoriska in ummadda xuquuqdooda la duutiyo xuquuqdooda asaasiga laga qaado shirkadaha amarka la duldhigay ganacsigooda iyo macaamiishooda ha u tudhaan oo yaanay qaadan amarada khaldan ee siyaasadaysan waxaan ka xumahay in mar labaad la xidhay guddoomiye ku-xigeenkii xisbiga xamarji waa markii labaad mudaharaadkii horena waa la xidho waa la socotee maantana wararku waxay nagu soo gaadhayaan isagoo ku soo socda mudaharaadka in gaadhigiisa gaadhi lagu dhuftay waayo mu'aamarad ahayd kadib markuu ka soo degayna la xidhay dhaawacna loo geystay waxaa kaloo xidhxidhan ilaa boqol qof oo muwaadiniina iyaguna ugu dambayn waxaan shacbiga somalilan la wadaagayaa in warkii xalay ee maxamed kaahin uu ahaa been abuur aan sal iyo ra'toona lahayn mana aha markii koowaad ama labaad ee war beena ummadda la soo hor fadhiisto ama isla soo hor taago waxaase maanta caddaatay inuu warkaa ku xalaashanayay dilkii iyo dhaawicii uu shacabka soo gaadhsiiyey maanta iyo inuu dalkan u horseedo dagaal sokeeye asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turiisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiima si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo middooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldarro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefta jildaren
qaybihii dhexe barnaamijka ayaan isla soo garan saaxiibyaal xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in xukuumadda dan qaran ee uu magacaabay wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ay si deg deg ah ay ugu howlgeli doonto gurmad qaran oo markaa laga geli doono sidii wax loogu qaban lahaa abaaraha bacan ee markaa ay saameeyey bulshada soomaaliyeed afayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale ayaa ka warbixiyey qorshahaas
bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ku hadlaya afka xukuumadda cusub ee soomaaliya ee dan qaran waxaan jeclahay shacabka soomaaliyeed dal iyo dibadba in aan la wadaago saddex qodob oo muhiima dalka waxaa ka jirta abaartii ugu darnayd tan iyo sanadkii labadii kun iyo koo iyo tobankii taasi oo boqolaal kun oo soomaali ah ay ku barakaceen keentayna in xoolihii iyo beerihiiba ay ka baaba'aan haddaba ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare waxa uu toddobaadkan si deg deg ah u dhisi doonaa guddi howleed xoogan oo sameeya gurmad qaran oo qayb ay ka yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada la taliyaha madaxweynaha arrimaha gargaarka xarunta qaran ee howlgallada gurmadka deg dega ah xafiiska ra-iisul wasaaraha ee new york iyo weliba hay-adaha kale ee dowladda wasaaradaha ku lugta leh howlaha samafalka iyo dabcan maamul goboleedyada guddigaasi haddaba hawsha isku dabaridka gurmadka abaaraha ee lagu wada midaysan yahay waxaa hogaamin doona ra-iisul wasaare xamse cabdi bare iyadoo hawsha ugu horeysa ee xukuumadda dan qaran toddobaadkan ay hawsha ku geli doonto uu noqon doono arinkaasi waxaana dowladdu ay xooga saari doontaa wacyigelin ballaaran oo dhinaca warbaahinta iyo weliba loo isticmaali doono dalka iyo dibaddaba bulshada soomaaliyeed yar iyo weynba ay qayb ka noqon doonaan taasi oo kor loogu qaadayo wacyiga dadka dhibaatada meesha ay gaarsiisan tahay iyo weliba qaabkii looga jawaabi lahaa abaarta waxaana ka codsanaynaa hay-adaha samafalka iyo shacabka soomaaliyeed ee weliba gaar ahaan qurbaha ku nool in arintaasi ay il gaara u yeeshaan dowladdana ay gacan ku siiyaan sidii dhibaatadaasi looga jawaabi lahaa qodobka labaad ee aan jeclahay inaan faahfaahiyo isna waxa weeye digratadii xalay ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha iyadoo laga duulayo hufnaanta iyo ku dhaqanka shuruucda waddanka u degsan ayaa sidii ku cadayd warqadaasi xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa reeban magacaabis shaqo iyo ka joojin saraakiisha darajooyinka sare haya taasi oo aan waafaqsanayn dastuurka iyo sharciga shaqaalaha ee rayidka ee dowladda mas-uuliyiinta cusub ka hor intaanay marka samayn xil magacaabis ama kala bedel mas-uuliyiin waxaa hay-adaha ay madaxda ka yihiin ay tahay inay waafajiyaan sharciga islamarkaana ay la tashi kala sameeyaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda arrintan marka ujeeddada laga leeyahay waa in la ilaaliyo sharciga xuquuqda shaqaalaha oo iyaga xaq lagu leeyahay iyaguna xaq ay ku leeyihiin dowladda iyo usinaanta shaqada maadaama lagu guda jiro xilli kala guura oo dhammaan wasaaradaha xukuumadda ay yeesheen mas-uuliyiin cusub qodobka ugu dambeeya ee saddexaad ee bulshada soomaaliyeed aan la wadaagayo waxa weeye ra-iisul wasaaruhu waxa uu mudnaan siinayaa fududaynta dhaqdhaqaaqa isu socodka bulshada ku dhaqan muqdisho waxaana uu farayaa dhammaan laamaha amniga inay xalliyaan caqabadaha ka taagan isu socodka gudaha caasimadda iyadoo aan waxba markaasi loo dhimaynin hanaanka amniga ee muqdisho maadaama aynu ku guda jirno maalmahan xil wareejintii wasaaradaha kala gedisan ee xukuumadda ra-iisul wasaaruhu marka waxa uu si gaara u dareensan yahay dhibaatada ay leedahay jidadka xiran oo dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaanba saameyn weyn ku leh dadka maadaama uu yahay aqoon-yahan iyo siyaasi dalka dhinacan aan uga bixin oo caasimadda ku noolaa la soo shaqeeyay maamulka gobolka banaadir xarumaha waxbarashada hay-adaha kala duwan ee dowladda waxaa ka go-an marka in xal waara laga gaaro caqabadaasi jirta ee xirnaanshaha jidadka ugu dambeyntii xukuumadda dan qaran waxay diyaar u tahay in fikradaha saliimka ah ee shacabkiina soomaaliyeed ay dhagaysato waxaanan ka shaqayn doonaa qaab shacabka soomaaliyeed codkooda ay ku soo gaarsiiyaan dowladooda insha allah maalmaha soo socda aad baad u mahadsantihiin wabilaahi towfiiq
dhinaca kale munaasabad loogu mahadceliyay madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya kasoo qabangeelay mas-uuliyiin ka jirta soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana inta badan kasoo qaybgalay munaasabadaas madaxda loogu celinayay mudanayaal ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo markaa kasoo jeeda koonfur galbeed iyo sidoo kalente xildhibaanada ama qaar ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda ra-isul wasaare xamse cabdibare shaasaadkaasi ka qaybgal waxaa ka mid ah mukhtaar dhoobo cali cawo mansuur wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta ee soomaaliya wuxuuna markii ugu horreysay ka hadlay magacabistiisa xarigii loogu geystay magaalada baydhabo iyo wixii uu markaa la kulmay intii uu xabsiga ku jiray
kaftankii haddaan ka jawaabo walaalkay uu yidhi fiisa xajkaan rabaa maalin dhaweyd baan wasaaradda tegey waxaan sheegay maalmo yar inaan joogi doono intay yihiin alla og Eh, haddaad igu soo gaarto dhib ma leh Eh, bismillaah Eh, marka hore waxaan ku bilaabayaa eh, inaan u mahad celiyo eh, madaxda eh, eh, qaranka soomaaliya uu ugu horeeyo madaxweyne xasan sheekh sheekh moxamed nuur sheekh sheekh adan madoobe iyo ra-iisul wasaaraa xamza iyo inta la midka ahba runtii man lam yashkur innaasa laa yashkurillah waxaan u mahad celinayaa runtii inay eh, dulmigii iyo afduubkii aan ku jiray ay xarigga ka jareen oo anoo xura aan maanta joogo bal ay igu soo dareen xukuumaddooda iyagoo dad badan ay meelaha nuunuug ka lahaayeen ay runtii aqbaleen eh, inaan dowladda ka mid noqdo Eh, tan kale Eh, waxaan u tacsiyeynayaa markii aniga la idulmiyey dadkii la dilay dadkii la xiray dadkii eh, la dhibaateeyey dhammaantooda waan u tacsiyeynayaa ee waan ka xumahay taas nagu dhacday baa idinku wada dhacday inta dhimatayna ilaahay jannada ha geliyo inta dhaawaanna ilaahay ha caafiyo inta dhibgaarayna ilaahay ha ka qaado dhibka Eh, tan ku xigta runtii waxay tahay inaan si guud soomaalida meel kastoy joogaan aan u mahad celiyo Eh, dadkii dulmiga eh, la ii geystay ka dhiidhiyey meel kastoy joogeen dal iyo dibadba soomaalida iyo kayrkoodaba waxaan leeyahay jasaakum allahu khayr runtii wax fiican baad samayseen dulmigun wax fiicanba ma ahan Eh, ninka hadda la sheegay haysom oo anigu dhowr marna aan is aragnay intaan la ixirinba runtii isagana waan u mahad celinayaa ee dowrkii uu ka qaatay dulmiga meesha dulmiga meesha ka dhacay Ee, haytham ba- meeshan waa laga buriyey sida la sheegay oo dalka ka bax baa la yiri laakiin inuu dulmiga ka dhidhiyey ee, mar badan baa la sheegay galabtana waa la sheegaya qof kastoo dulmiga diidana saasaa loo xuseeya Ee, waxaan kusoo gabagabaynaya ee naseexo caama inaan soo jeediyo oo ah ee meelihii markii aniga laysoo afduubayay ee doorasho boobka lagu sameeyey dhibaatooyinkii ka dhacay annagoo dhanba cafwi caama in insha allahu tacaala la sameeyo la iswada cafiyo meelihii dhibaatooyinkaas ka dhaceenna gogol nabadeed in la dhigo beri dhoweyd odayaal odayaal reer koonfur galbeeda baa xabsiga iigu yimid maalmihii u dambeeyey xabsiga waxaan ku idhi anigu cidna ka aarsan mayne waxaan rabnaa dadku inay gacmaha isqabsadaan oo la iscafiyo gogol nabadeedna la dha- la dhigo wixii dhib ahoo meesha ka dhacayna eh, maslaxo iyo wanaag iyo nabad looga baxo haddana saasaan leenahay runtii ee xabsiga aan anigu ku jiray muddadaas dulmiga laigu sameeyey aan ku jiray waxaa dhacday runtii dad badan inay iyaguna xabsiga ku jireen waxaan leeyahay intaa xabsiga ku jirtay dhammaantoodana ee idinkuna sabra haddee waa ku wada jirnay maxaa yeelay dad baa danahoodii oo dhan siyaasadeed iyo iyo iyo- iyo dhaqaale iyo dhaqanba loo diiday waxaa dulmi ahayd runtii eh, dad reerahooda ay rabaan oo ay diyaar u yihiin gacmaha iyo lugahaba inay u taagaan oy ku doortaan in la yidhi ma tegaysid holka qaarkoodoo meeshaan fadhiya in la yidhi wadankii adiga laga soo dooran lahaa deegaankaagii ma aadi kartid ma gelaysid taasuna waxaan rajaynaynaa inay dhammaatay oo mar dambe aanay nagu soo noqon insha allahu tacaala walaalayaal aad baan idinku mahad celinaya saad noo sharafteen ood noogu soo gurmateen runtii anoo xabsi ku jira meel qolal igu tuuroo ku jira qolka dhalaa ka daarnayd ani laima daarina waa iska daarnayd oo waa lagu halmaamay ayaa marka waxaan arkay dadkii oo baydhabo dhexdeeda firirdoodka mudaaharaadaya oo sawirkayga wato meesha u saaran yahay oo firii roobow firii roobow ku qoran tahay oo kuna- kuna celcelinaya hoogaa runtii waa i dhiirigelisay dhabtaan idiin sheegay waxaan ogaaday inaan la ihalmaamin oo ay dadku mintidaayaan runtii waa un la dhibaateeyey mooyaane dhib badan baa dhibkaa bata wakhtigaa dheeraaday mooyaane way dadaaleen runtii xabsigu waa dhib badan yahay inta og iyo dowladdaba waxaan dhihi lahaa dadka xiran inay hubiyaan dadka xiran xabsi qofkii soo maray baa yaqaana qolaa meesha mar igu soo booqotaa waxaan ku idhi meeshaan waxaan ku hayaa jaga cid igu haysata la arag maxaa yeelay meeshaan ku cirnaaye mukhtaar xabsiga haliiga qaado wax dhahaya bal wixii kale waa la isku dilaayo moogtahay xabsiga iga soo qaado waxle maanan arag ee jazaakum allahu khayr dadkaas waxay u baahan yihiin xabsiyada ku jiro caafimaadkooda tacliimtooda waxooda oo dhan in laga warqabo waa markuu xabsiga gar yahay waxaan kusoo gebagabaynaya u dambayso anigu waan xidhnaa dulmi baa laigu xidhay waa afduubnaa madaxda qaranka madaxweyne xasan sheekh waxaan uga mahad celinaya anoo xidhan inuu sheegay inaan afduubnaa markuu meesha qabsaday markii loo doortay xilkana afduubkii buu iga soo daayo waan soo baxay qaanuunna laima soo marin maxkamad laima soo marin maalin laima keenin bal iska dhaafe afar sano ku dhawaadoon xidhanaya wax malafa maanan lahayn wax feela maanan lahayn waxaa ka sii darnayd baarlamaankii qaranka dadkii aniga laigu tuhumayay intay u yeereen oo ay dheheen war ninkaa ma aragteen ay ugu jawaabeen ma aanan arag ee waxaan rajaynayaa in insha allahu taas ay dhammaato aad baan idinku mahad celinayaa ee haddaan kaftamana xafladan haddee waad dhigteen oo aad baan horta idinku mahad celinayaa bal hal mar haddii laigu celiya hataa waa fiican tahay
ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saale axmed jaamac ayaa maanta xilalka u kala wareejiyey wasiirada cusub ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xasan xuseen maxamed xasan eelay iyo wasiirkii hore maxamed aadan macalin wasiirka cusub ee howlaha guud ee dib u dhiska iyo guriyeynta ismaaciil cabdiraxmaan sheekh bashiir iyo wasiirkii hore ee markaas xuseen maxamuud sheekh xuseen wasaare ku-xigeenka ayaana wasiiradii hore ee ugu mahad celiyey shaqadii qiimaha badneed ee dalka iyo dadka soomaaliyeed ay usoo qabteen isagoo wasiirada cusubna alle ugu baryey in shaqada uu u fududeeyo
doorka wasaaradda iyo shaqada la soo qabtay waxay nooga warramay wasiir xasan xaaji oo aanu shantii sane u dambeysay golaha wasiirada ku wada jirnay dhowrkii sane ee u dambeeyeyna ama sanadkii u dambeeyey iyo iyo xogay labadii ka shaqaynayay arrimaha cadaaladda iyo garsoorka intii horena gaashaandhigga joogay marka aad baan uga dharagsanahay shaqada wasaaraddana ay haysay dhanka kale ee dastuurkana anaaba ayaamahan dambe gacanta kusii hayay waxyaabahan wareejinaya maanta ayay ka mid tahay marka horta wasiirka iyo bahda agaasinka iyo iyo dhammaan howlwadeennada waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo hawshii wacneyd ay soo qabteen dhowr goorban wasaaradda emiyo xataa markaan dastuurka joogay wasaaradaha saameyn la rabo inay go-aan ka gaadhaan su-aalaha waaweyn ee dastuuriga waanu u tegi jirno waanu wada xaajoon jirnay iyaga iyo kuwa maamul goboleedyadaba marka arinta u weyn aanu ka wada shaqayn jirna waxaa ka mid ahayd waxaa la yidhahdo judiciary model ama hanaanka garsoorka ee dalkana uu yeelanayo oo aada laysula soo dhadhaweeyey waxna ay in yaroon badnayn ay qabyo ka tahay waa dhardhaar dowladnimada caam ahaan sida dee caalamku uu u yaqaano dhowr shay bay ka kooban tahay waa waa xukuumadda iyo qeybta fulinta oo dhinac ah waa sharci dejinta oo dhinac ah iyo garsoorka oo la rabo inay isdheeli tiraan oo ay dhammaantood la rabo inay u adeegaan sugidda badqabka iyo xuquuqda muwaadinka soomaaliyeed horta dowladnimo waa intaa intii uu hadlayay wasiirku ee uu ka hadlayay culimmadu aragtida ay ka qabto dowladnimada iyo dastuurka waxaa maskaxdayda ku soo dhacay nin soomaaliyeed oo gabayo ahaa soomaalidu filosofaro iyo eh, ma ay lahaan jirine waxay dhegaysan jirtay wadaadada iyo sugaanyahanada ayaa wuxuu rabaa inuu tarjumad ka bixiyo dowladdii laga helay ee la- inta la diriray eh, en- ajaan- en- nimankii en, colonizerska ahaa ee gumaystihii dowladnimadii laga hantiyey ee la qaatay ee soomaalidu ay qaadatay gobannimadii wuxuu ka filinayay buu cabiraya marka cabaar kabacdi malaa wuxuu islahaa wax walba oo kaa maqanba qarankaa samaysmee soomaaliyeed baa kuu keenaya gabay caana weeye waxaa la yidhaahdaa bal maxaa miciinuu ibaday ministerkan doortay marka wuxuu ka hadlayaa dowladnimadii wuxuu ka filinayay gabay markaa meeri siriisa waxaa ku jiray wuxuu leeyahay sirii baan manjaha ugu socdaa moodhar la'idii horta gaadhiguuba ka sugayay inuu lug baa dishay iyo isuu xoolo u daba joogay wuxuu islahaa waa laguu furudayn doonaa wuxuu yidhi sidii baan martida caano qura ugu macsuumaa sidii baan martida caano qura ugu macsuumaa sidii baan macaluul iyo walba waxaas macaluul ii dishay oon aan- aan u mudluubnahay yacni ninkaasi lixdameeyadii hore weeye wuxuu rabaa inuu cabiro dowlad wuxuu ka filanaya wuxuu rabaa inay dar yeesho isaga iyo xoolihiisaba oo gaadiid iyo biyo u helo wuxuu rabaa inuu maqaadiiraha iyo nafaqadarrada iyo macaluusha eh, ka badbaado wuxuu rabaa inuu cadaalad helo wuxuu leeyahay laba kunoo nin ayuunbaa manficii dowladnimada helay inta iyadii kalena waaba na laga ootay buu leeyahay cadaaladdaruu tirsanaya markaa yacni cabirkaasu markaa bixiyey wuu inoo sheegay wasiirku dowladuhu waxaa loo aasaasaa inay xuquuqda muwaadinkana ilaaliyaan iyagana laga magan galo si dowladdii looga ammaan helo waa in dastuur la helo ilaan qof aan la soo dooran oon dastuur eh, ilaalinaynin qof aan ama la soo dooran ama dastuur ilaalinaynin oo markaa xukunka haya waxaa suurtagala inuu ku tacadiyo dadkii sidaa la-aajigeed waxaa la isku afgartay in dastuurna la yeesho cadaaladna lagu dhaqmo waxaan rabaa markaa inaan dul istaago sanadadan soo socda iyo dowladdan cusub ee dhalatay waxyaabaha marka xagga garsoorka iyo dastuurka la eegayo laga sugayo inay dhammaystiraan mudane wasiir anigoo saaxiibkay xasan macallin aada ugu kalsoon inuu yahay qofkii ugu habboonaa ee cadaaladda iyo dastuurkaba lagu aamini lahaa iyo saaxiibadayda kale oo ay ka mid tahay maymuune iyo axmed oo labadoodaba aanu ka soo wada shaqaynay siyaabo kala duwan arrimaha la xidhiidha dastuurka iyo dowladnimadaba inay run ahaantii halkii wasiirku uu kaga tegay kasoo wari doonaan horta awalan waxaa laydinka rabaa hanaan cadaaladeed oo dhammaan daneeyayaasha siyaasadeed intay isku afgarteen la meel mariyo waa hanaanka garsoorka in la helo qeybta dastuurkana waad arki doontaa wasiire wadatashiyadii eh, muddada socday iyo wadaxaajoodkii in badan lagu jiray waxay tala ku soo ururtay su-aalo toban su-aalood ku kooban in jawaab loo helo waxaa ka mid ah maqaamka magaalada muqdisho waxaa ka mid ah waa kuma muwaadinka soomaaliyeed yaa citizen of somalia ah su-aashaasi waa taagan tahay waxaa ka mid ah awood qaybsiga articalka ama qodobka konton iyo afraad waxaa ka mid ah kheyraad wadaagga afartan iyo afraad waxaa ka mid ah hanaanka dhaqaalaha eh, dalka ama arrimahan fiscal federalismka la yidhaha loo fadhiisanayo waxaa ka mid ah soomaalidu sidaba- sidaba isu dooranaysaa hay-adaheeda amniguna say u ekaanayaan waa su-aalo waaweyn oo aan fududayn wasiir waxaad in badan arki doontaa soomaalidoo kule wasiirow dastuurkii maxaad u dhammaystiri wey sida uu u yahay buug adigu aada qoranayso ayaan darro weyn weeye in dastuurku uu noqdo wax shaksi laga fisho dastuurka soomaaliyeed waa shay qof walba oo soomaaliyeed la rabo aragtidiisu inay ka dhex muuqato uuna ku qanacsan yahay waxaadna ogaan doontaa hawshan markaad dhex gasho waxa la yidhi go-aamada waaweyn ee dalkan yaanu hal ruux u guurin oo oo- oo- oo odhan anaa go-aanka gaadhe ha loo goleeyo baa la yidhi oo ha la isku afgarto su-aalaha waaweyn waana muhiim maamul goboleedyada iyo dadyowga kala duwan ee soomaaliyeed siday isu kala isu kala qaybiyeen oo aad og tihiin in la tixgeliyo oo ugu dambayn la helo wax qof waliba uu isleeyahay war malaatan waa la noolaan kartaa laakiin haddii ay soo baxdo wax dhinac ka raran ama ay qaybaha bulshada ay u arkaan cadaalad darro wax hana qaadaya oo waaraya ma ahaan doono marka wasiir ribootiyadii iyo wadatashiyadii iyo doodihii iyagoo tafatiran oo fara badan baa lagu wareejin doonaa waxaan si aada ugu niyadsanahay eh, wasiirku iyo wasiiraduba waxa ay aqoon durugsan u leeyihiin eh, diintii dowladnimadii iyo qaran see loo yegleelaa oo loo arkaa soomaalidu waxay rabtaa wixii iyadoon ka doodin inay iska qorato ma dhacayso wax layska qoraa oo dib laysugu dilaa waxaynu ku rajo weynahay su-aalaha tobanka ah ee kooban ee urursan ee jawaab keliya u baahan laakiin u baahan aqbalaad wadar ogol isu tanaasul waa su-aalaha la rabo inay soo dhoweeyaan berri ka maalin wadaxaajoodka somalilan iyo marka la gelayo in dastuurka soomaaliyeed qof walboo soomaaliya ama saylac ha joogo ama ama ama ha joogo meesha la yidhaahdo kuudha ee jasiiradaha een, een, halkaa jubbaland ku yaalle markuu dastuurkaas saa u ego ku niyad samaado waxaan kaga baxayaa haddaad maqashaan wiilal iyo hablo soomaaliyeed baa badaha isku qaadaya oo dhulal aanay weligood arag oo diinta ay ku dhaqmayaan aan lagaga dhaqmin oo dhaqankooda aanu ka jirin oo ehel u joogin bay u socdaan hal shay bay baadigoobayaan cadaalad bay baadigoobayaan waxay baadigoobayaan dastuur ay ku magan galaan waxay baadigoobayaan meel ay ka shaqaystaan wax kale oo ay u safrin ma jirto intii in dhulkan laga helo waxaa furo u ah in dastuur laysku afgarto in dimuqraadiyad laysku doorto oo aan laysmuquunin iyo in cadaalad la helo weelkaa marka la helo baa xooluhuna inoo dhaqmayaan sektarada kale inoo samaysmayaan anigu aad baan uga soo horjeeda aragtida odhanaysa een, dhaqaalaha keliya focuska ha la saaro hal- hal- xoogaa hala warshadiyo hala dhiso haddii dhismayaal waxayna tarayaan dowladdii eh, kacaanka ee dalka ka jiri jirtay wax ka dhismayaal badani ma jirin wax ka warshado badani ma jirin mareerley iyo itob iyo tii kabka iyo tii hargaha iyo saamaha iyo tii xoolaha dhoofinaysa kismaaye iyo tii sibidhka iyo berbera een, iyo tii tamaandhada iyo tii baastada iyo tii warshaduhu inaguma yaray dhismayaalna inaguma yaray wasaarad walba intaasoo guri iyo intaasoo agab ayaa dhex ooli jiray waxa waara ee ummadi ay jiilka dambe u gudbisaa waa shuruucda iyo waxyaabaha siyaasadda salka u dhigaya ee dastuurku ka mid yahay laysku afkarto dalalka qaar muddo dheer hadda ciraaq waa loo dedejiyey dastuurkeedii haddana dhowaan waa tii ciin dib u daaqday libiya dooda dastuuriga maalin walba way socotaa dhan kale haddaan u dhigo soomaaliya dalal fara badan oo deris ay la tahay way ka horeysaa oo waxay kaga horeysaa waxaa la isla afgartay war bal wixiina aynu ka tashanno xoog iyo ismuquunin iyo waxaa hadda cidho u baxbaxsan mayso dooda dastuurku markaa wayna jiitamaysaa wayna adag tahay waana wax fac ilaa ka fac ummadda saamayn doona soomaalidu ha u dhugato dastuurkeeda waxa gelaya oo doodii ahayd gaalaa qorata etoobiya maxay ahayd meeshii kenya lagu soo qoraa iyo dowladnimadu cartaa lagu soo aasaasay embagati bay ka timi laysla soo dhaaf dowladnimadii maanta xamar bay taallaa innagay agteenna taallaa soomaali baa gacanta ku haysata faham iyo fikir ha lagu doodo si caafimaad qabta qof walba soomaaliyeedna ha ka fekero la rabo inuu walaalkiina u ogolaado waxaan la yidhahda winner takes all ama inaan dhammaan hal qof wada qaato inama anfacdo waxa la yidhi rag cadaalad waaya iyo hablaba sida cawsha kale yaac insha allah wasaaradda isku ko- isku keen soo celin lahayd tan ayay noqonaysaa waad mahadsantii
Thank you.
fudaan caawa barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraad ah dalsani magaalada muqdisho ee qaartan dhegeysaa waanag intaa barnaamijka hageys intaa ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo